maalinta caalamiga ee caafimaadka dhirta maalintan oo la xuso sannad walba labiyo tobanka bisha mey waxaa aasaasay qaramada midoobe si loo kordhiyo wacyigelinta ku aadan muhiimadda ilaalinta caafimaadka dhirta si loo dhammeeyo gaajada loo yareeyo saboolnimada loo ilaaliyo deegaanka islamarkaana loo kobciyo horumarka dhaqaale dhirtu waa tiirka nolosha waxay soo saartaa oksijiin aan ku neefsanno waxayna bixiyaan ilaa boqolkiiba siddeetan cuntadeenna balse caafimaadka dhirta waxaa halis gelinaya cayayaanka cudurrada dhirta ku dhaca iyo isbeddelka cimilada sannad kasta ilaa boqolkiiba afartan dalagyada cuntada caalamka ayaa hallaabo sababo la xidhiira cudurro iyo weliba cayayaanno taasoo dhaqaalaha adduunka ka khasaarisa in ka badan laba boqol iyo labaatan milyan dalalka soo kacaya ama soo koraya khasaarahaasi waxa uu ku keenaa cunno yari iyo saboolnimo ka sii daraysa halku-dhigga sanadkan ee caafimaadka dhirta cuntada iyo qorshaha dhulka waa baaq loo diyaarinaya dowladaha beeralayda cilmibaarayaasha iyo dhammaan muwaadiniinta si loo ilaaliyo dhirta ilaalinta caafimaadka dhirta waxay gacan ka geysan kartaa yareynta adeegsiga sunta beerta ilaalinta kala duwanaanshaha nololeed iyo deegaanka kordhinta ganacsiga iyo suuqyada caalamiga adkaysiga isbeddelka cimilada dalalka sida soomaaliya kenya muhiimadda ilaalinta beeralayda iyo ogolaanshaha sare ee cudurrada dhirta waxaa si taasa u saameyn kartaa guusha ama khasaaraha xilliga dalagga maalinta caalamiga ee caafimaadka dhirta waxaa si rasmi ah loo aqoonsaday sanadkii labada kun iyo labaatankii qaramada midoobe ayaa shan iyo tobankii disembar labada kun iyo labaatankii si rasmi ah u meelmarisay qaraar lagu aasaasay maalintan iyadoo lagu xusayo muhiimadda dhirta ay u leedahay nolosha deegaanka iyo amniga cuntada waxaana la go-aamiyey in sanad kasta labiyo tobanka bisha mey loo dabaaldego maalintan muhiimka haddaba xuskii ugu horreeya maalintan ee caafimaadka dhirta waxa uu dhacay labiyo tobankii bishii mey sanadkii labada kun labiyo labaatan dhirta caafimaadsan waxa ay keentaa dad caafimaad leh qaba deegaan badbaado leh iyo mustaqbal ifaya ugu horreyn la taliyaha wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland cabdixakiin kadiya ayaa waxa uu ka warbixinayaa daawodhareedka iyo muhiimadda dhirta daawodhareedka aada bay maarata faa'iidadu u badan tahay iyadoo qayb la wadaagta dhirtii bay haddana waxay sii dheeryihiin inay dadka daaweeyaan annaga qur-aankeenna ama diinteenna nabigeena calayhi salaa slam wuxuu noo sheegay inay xabad sawdada daawo tahay daawo dhan ay u tahay ilaa almowt mooyaane sanjabiisha toonta hadda gadaal waxaan ka baranay geedka dhawamaha ama maaragtay mango maxaa la moringaha sidoo kale waxaa daawo lagu sheegay oo cuduradii maaragtay hadda coronaha laisaga daaweyn jiray dhagayaraha qorfa sanjabiisha qorfaha dacarta lindhanaanta samgara iyo khudaarta kaleba hore waxaan maaragtay u isticmaali jirnay bahalka dhareexaanta maaragtay la isku daaweyn jiray guud ahaan dhirtu faa'iido badan bay leeyihiin waxay daaweeyaan cudurada caloosha kuwa maqaarka waxay kor u qaadaan caafimaadka guud ee dhirta kor u qaada dadka iska joogteeya samgara waxay hoos u dhigaan maxaa aragtaa sad effectiga waxyaabaha sad effect oo daawooyinka laga qaaday hoos u dhigaan samgara marka waxaan dhiirigelinaynaa haddaan wasaaraddeena dhirtii la beero lana ilaasho kuwa aan haysanana la ilaasho waxaa ku nool annaga iyo xoolaheennaba waa ku noolaa dhirtan ku nool dhanka kale guddoomiyaha ururka haweenka ah ee cawaale woman group marwe shamse sheekh shaafici oo leh mid ka mid a xarumaha lagu iibiya dhirta ayaa ka warbixisay muhiimadda uu caafimaadku leeyahay dhirta muhiimadda ay leedahay geedaha maba la soo koobi karo aniga kuusheego saddexda noocba saddexda noocba nafta u roon tahay muhiimadda hadda caafimaad ahaan haddaan fiiran caafimaadkan waan bartay anaga markaan wadankeena soomaaliya dowladda dhexe waxaa jiri jirtay maalin bisha maars oo kale geedaha jidad ku yaal waa la jari jiray si ay geedka u foofo oo u qurux badnaado oo roobka markuu guudo uu la qabsado geedahaasoo kale indhahay u roon yihiin caafimaadkay u roonyihin maskaxday u roon yihiin waan ka codsanayaa horeedii waama inuu ku baraarujiyo dadka si ay geedaha u dhaqaaleyn lahaayeen midda kale geedaha daawadoodu ilaahay qofuu raxiinkaaba noo sheegaba geedahan sidoodaba haddayna jirnag maba jirnin oxyjiinka daawada hawadaba geedahan ka helnaa